barnaamijka dhallinyarada maanta
waxaana wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a idinkoo ka dhegaysanaya mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo sidoo kale koob iyo soddonka mitrban iyo qaar ka mid a efemyada geeska afrika
ramadaan wanaagsan dhegaystayaal waa duhur isniin ah bisha juunna waa labaatan sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya caashe ibraahin aadan caashicuud iyo anoa ismaaciil xuseen farjar
qodobadan idiin haynana waxaa ka mid ah abwaanka weersame oo waadh jacaylka la dhigo u furay dadka caashaqu haleelo talow maxaa lagu daawanaya culimmadan meesha joogta casharba biste casharkoodaa koowaadna wuxuu yahay qofka calafku kuu diiday waa lama cambaareeyo iyadoo carmaliyowday ama uu cirraba yeeshay waa intaad iscugataane muxubadaha ceebaynin kolkaa halkan dadkii hore cidd ciddaad jeceshay halkan laguma caayo dhakhtarka iyaga waxa u shuruudaa inaan dadkaad jeceshay aan la caayin xitaa haddii aad weydo lama caayi karo wuxuu leeyahay warsame caashay waadhkan cidna laguma caayo xitaa waxaa laga yaaba hadhow iyadoo garooba inay tahay kaa timaado marka hadalyaanu kaasii tegin goordhow ayaynu ka bogan doonnaa sidoo kale waxaanu maqli doonnaa warbixin aan ku eegayno dadka ka ganacsada cadayga iyo duruufaha adag ee ay la kulmaan anigu waan soo guraa oo halkan baan keenaa marmarna waan iibsadaa etoobiya aan ka soo guraa waan ka soo raaciyaa tareen marka dambana basaska jabuuti waan soo raacsha kadibna waxaan keenaa jabuuti shan iyo labaatan sana cadagaa ka shaqeeya
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijka dhallinyarada maanta marka horese waxaad ku soo dhowaataan qodobo ka mida warka caalamka
qaraxyo kala duwan ayaa ka dhacay dalka afghanistan maanta oo isniin ah waxaana ku dhintay ilaa afar iyo labaatan qof halka ay dhaawacyo kala duwanna soo gaadheen ilaa afartan qof oo kale mid ka mid a weeraradan ayaa lala eegtay bas kadib markii qof ay ku rakiban yihiin walxaha qarxa uu isagoo soconaya bartilmaamidsaday baskaas kadibna isqarxiyey wasaaradda arrimaha gudaha ee afghanistan ayaa sheegtay in weerarkan oo keliya ay ku dhinteen ilaa afar iyo toban qof halka ay ku dhaawacmeen ilaa sideed qof ururka daalibaan ayaa markiiba sheegtay mas-uuliyadda weeraradani
hal toddobaad kadib markii ay toogashada ba-an ka dhacday goob ay ku caweeyaan dadka isku jinsiga ah ee isdamca ah ee ku taala magaalada orlando ee gobolka florida ayaa aqalka sanadka maraykanka la filaya inuu cod u qaado soo jeedimo isdaba joog ah oo ku aadan in dadka looga shakiga qabo argagixisanimada laga horjoogsado inay hub iibsadaan lana ballaariyo baaritaanka dadka doonaya in ay hub iibsadaan dalkan maraykanka inkastoo ay jirtay cambaareyno guud oo ku aadan weerarkaasi iyo wacadmarid ku aadan sidii loo heli lahaa wadiiqooyin lagu horjoogsanayo inay soo noqoto dhacdadaas oo kale ayaanay caddayn sidii loo meelmarin lahaa xadidaad kasta oo ku aadan hubka iyadoo xubnaha xisbiga jamhuuriga ee ku badan aqalka sanadka ay sheegayaan in argagixisada gudaha ee ay soo jiiteen kooxda daacish dusha laga saaro weerarkii ay ku dhinteen sagaal iyo afartanka qof ay kuna dhaawacmeen kontonka qof ee kale
duhur wanaagsan idilahaantiinba laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan ramadaan mubaarak qaar ka mid ah dadka ka ganacsadaa ama iibiya cadayga ee ku nool dalka jabuuti ayaa ka sheekaynaya duruufaha ay la kulmaan marka ay cadayga soo jarayaan waxaana laga yaabaa in ay socod dheer u maraan goobaha ay ka helayaan ama ay ka soo jaran karaan geedka cadayga la yidhaahdo iyaga oo marka ay magaalooyinka keenaanna aan dhaqaale saa u buuran ka helin qaarkood haddaba wariyaha v o e dalka jabuuti sagal siciid faarax ayaa warbixintan ku eegeysa
geedka cadayga oo ah geed aada ugu qaalisan ummadda muslimiinta meel waliba ay joogaan ayaa markaad dhex socoto magaalada jabuuti waxay indhahaagu qabanayaan inta badan cadayo la iibinayo iyo sidoo kale dad kala duwan oo cadayga iibsanaya isku hadiyeynaya islamarkaana gacmaha ku siita haddaba dhalinta keenta cadayga ayaa waxay dhibaato badan ka maraan guridda cadayga iyo soo gaarsiinta magaalada gudaheeda waa beledka ilaahay uu ballaadhiyo ka baxa iyaan u lugaynaa kolka magaaladiiba waxaan ka magaaladiiba waxaan ka lugaynaa meel ilaa meel fog halkan iyo shabeelley oo kale halkan iyo carta intay noo jirta inka barasaambo baa joognaa ma intaa iyo carta ka lugaynaa haa iyaan u lugaynaa in kasii dheer ilaa iyo baadho ayaanu lugaynaa saay baan qaadanaa doddobaad baanu maqnaanaa geedkii waxbed iyo labaan ka goynaa anigu waan soo guraa oo halkan baan keenaa ka- marmarna waan iibsadaa etoobiyaan ka soo guraa waan ka soo raaciyaa tareen marka dambana basaska jabuuti waan soo raacshaa kadibna waxaan keenaa jabuuti aa shan iyo labaatan sano cadigaa ku shaqeeya shan iyo labaatankaa sane cadigaa ku shaqeylo inta cada ka shaqeylo etoobiya soomaaliya meel kasta meel ayaa kasoo gurlaa halkaa iyo booriba sooma garanaysid waa waa ka keenlaa walaal waa cadala u baa laleeyahay cid alla cid la gargaarayso loo baxaysa ma jiro habas ahaatee dhibaatada lagu soo gaadhay ilaahay anaka basog kolka halka magaaladii kelala toban faro aba labaatan toban far bay loo gaadhaysaa magaaladii waxayna ii sheegeen sababta ay dhibkan oo dhan ugu dulqaadanayaan inay tahay inay uga maarmaan inay qof bili aadana baryaan islamarkaana ay ku dhacaan dembiyo ama tahriib iyo waxyaabo kale ay ku fakaraan ma waan bedeli lahayn aad iyo aad waa kolka haddan umbaan unba umbaan loo geynaysa ma umbaan daba dhigtee ma jeclin anagu waa inaan walaashay waa dhibaato waxaan ugu haysatay iyo- iyo dan umbaa umbaa umbaan la dul dhigtay haa intaan qof bilaadan aan baaberi lahayn xoogeyga waa in- waa nin xoogiisi cunayaan imaka qof bilaadan wax weyri waan- qof bilaadan aan wa- beri lahayn ambaan taawaribi lahayn ambaan dhibaatooyin kale baa dad kale aan- aa xogeysan lahayntii taa laftii waxa inagu adubaysa ee walka baahidan kaga baxno amba hawl anoo yeesha ma noo yeelan waaye saa la jigeed baan anagu unbaan uda- unbaan walaalo so- ugu sha- uga shaqaysanaa
shaqaadana isaga tegi lahaa oo makaran intaan dadka boobi lahaa ama tuug noqon ba lahaa iyaan daraadeeda iyaan u daba fadhay ama dad beryi lahaaba
intii aan la joogay dhalintaasi cadayga iibinaysa dadyow kala duwan ayaa cadayga aada uga iibsanayay waxaana weydiiyey qaar ka mid a dhallinyaradii cadayga iibsanaysay haddii inta badan ay isticmaalaan cadayga iyo haddii ay isticmaalaan waxyaabaha kale ee dadku ay ku cadaysadaan sida burushka ilkaha oo kale adigu wallaahi uu fiican yahay dee oo sunnihii nebigeena weyaan waxaa moo cadeenaa mar walba ma jecelin anaga anaga waxaan jecelnahay dhaqankeena cadaygaana cadayga unbaa dhaqankeena cadaygan unbaana jecelnahay cadaygu muhiimad weyn nolosha dhan buu ku xiran tahay baban haddaan la cadaysan cuntaba lama cuneenba marka aad iyo aad buu nolosha u- ugu muhiim yahay cadaygu wax meel walboo muslimka ay joogaanba laga isticmaali weyn cadaygu waa wax fiican oo aad u fiican waa la gadaa xoog baa loo iibsadaa hadday yurub tahay hadday magaalo kale tahayba ha dhal iyo dibad baa la qaadanaya dadkaasi baan iyoolu aad u sii jecel anagu haddaan wadankii joogna dee mar walba waan iibsanaa laakiin iyaku aad iyo aad bay usii xiiseeyaan qof walba dibadda yurub joogo dhanba waxay idhahdaan noo soo dira fariimay soo dirtaan ma iloobaanba cadayga qiimo badan buu de ku fadhiya cadaygu waar may anaku waa shaqo kumelihi weligeena ma isticmaali cadaygaa un baan laaminka isticmaala caafimaadkan u fiican yahay ma wax ma lagu laakiin caday inaan la iska dabacadcadaydana ma fiicna dee haddaa kaaga yar ku fiicnaato meel dhigatid waa wax fiican sidoo kale waxaan goobtaasi kula kulmay gabar ka timid dalka sweden oo la yidhaahdo shukri yuusuf taasoo iibsanaysay caday aada u fara badan caday aad iyo aad wallaahi maba helnaba caday dee buraashkan yar ilkuuba naga dilaaba laakiin cadayga soomaaliya wax nooga wanaagsan ma jirto aad baan u jecelnahay se laakiin ma helayno meeshan nooma dhowo afrika marka taasaa keenaysa inaan haa taasaa keenaysa inaan micnaha buraashka iska qaadano sida micnaha dadka kale ee meesha degan ba laakiin qiimaha cadaga aad buu noogu fadhiya qiimo weyn annaga markaa soomaali ahaan markaan nahay marka markaad noqoto as- dad waxaad ugenaysaa asxaabtaada kale haa asxaabtayda aniga micnaha familigayga dad micnaha em, deriskayga dadka wax kale ma soo codsadaanba adagaas aad bay muhiim ugu tahay agteena cadayga dhalintana ay iibiyaan waa laba caday ka loo yaqaano xididka iyo midka kale ee dhaadheer waxaana cadayga ay ku iibiyaan xabaddii toban faran oo ah lacagta ugu hooseysa dalka jabuuti waxayna inta ugu badan ku iibiyaan konton faran taasoo ay sheegeen inaysan wax badan kasoo galayn maraan weydiiyey sababta ay lacagta kor ugu qaadi waayeen ayay ii sheegeen inaysan jirin goob iyaga u gaaro oo ay cadayga ku iibiyaan oo ay go-aan ku qaataan iyo sidoo kale dhalinta cadayga iibisa oo aan isku xirnayn isaga siciid faarax v o a jabuuti
barnaamijka dhalinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad la socotaan Ah, ismaaciilow soomaalida waxay tirahdaan ninba dhan u badi hay adduunyadan shaqooyinkii farahaas bay kasii baxayaan maalin walba waxaad maqlaysaa ra'yi cusub iyo halabuur cusub oo soo kordhaya inagu inaguba qayb ma furana
waxay u baahan tahay inaad horta aad jaanis aad isku hesho fursad aad isku hesho oo aad u fikirtid ood ku fakeri karto xasan daahir ismaaciil oo ku magac dheer weersame waxa uu ka mid yahay alabuurada sameeya suugaanta kala gedisan weliba ismaaciil oo waraysi dheeran xil saa usii horreysa aan la yeeshayna weersame heese badan uu sameeyey midda aan sida weyn u xusuustana waxaa ka mid a heesta hayaraadsane uu qaado fanaanka mursal muuse oo lagu laray heesta kale hayga roorina iyaduna qaado een, fanaanada xawakiin qaar baa jira ay qaado een, maxay u qaado cawaalo oo kale cawalaadan ha ah inan yahay een, naruuro miyaa la odhan jiray hees naruuro ah waa heese badan buu sameeyey marka abwaankani dhinacaas iyo jaceylku u badan yahay malahaasaan filay wuu u yara dabacsan yahay Haye.
haatan markaa wuxuu sameeyey een, waa layskala soo tegey suugaantii Wuxuu- suugaantiiba suugaantii waa layskala soo tegey dhinac kale usoo leexday weliba oo suugaantii uun ku xiriirta ma ganacsadu noqday maya waa wax kaloo ka ganacsadaayo waxa uu hadda uu sameeyey waad uu- uu- macnaha uu ka furay ee, uu u furay jacaylka maxaad tidhi igu soo celi waadba wuxuu u furay jacaylkii dhammaa waa dhan ha oo yaa la dhigayaa jacaylkaa lagu koolkoolinaya haye marka horyaha v o magaalada hargeysa barkhad maxamuud kaariya ayuu u warramay markaa balan ka dhegeysan marka dadka la hayo oo dhan halkaasaa la dhigaya lagu daaweynaya halkaasaa lagu daaweynaya waa la dhegeysanaya marka isagoo fresha oo xalkiisii la gaaro wuu kasoo baxaya meesha
xasan daar ismaaciil oo lagu naaniso weersame halkan uu ila fadhiya abwaan marka ugu horeysa ee kusoo dhawow barnaamijka dhallinyarada maanta ee idaacadda v o a waan dhowahay mahadse barkad haddii aynu ku bilowno had iyo jeer marka weersame la yidhaahdo da-yar badan oo weliba jiilka imika kaca waxay maankooda kusoo degdegayaa weersame iyo jacayl meelay wada joogaan Eh, marna lama waayo maansooyin baa jira dhowaanahan aad curusay eh, qaarkood jacaylka ku saabsan Eh, waar baad furtoo waxaa tiri dhakhtar baaban idin furi dhalintahay intiina dhaawaca caashiqo ku dhacay lasoo dhigo dabeeta lagu dhayo Eh, balmaansadaa ka hor
horta hortayma anigu dhallinyarnimadii kama baxaye laakiin saddex ciidan badan baa igaga hadhay moogti kolkaa kuwa badanaa igaga hadhay ayuun baanu dee weli isu sii xaalnahay way jirtayoo beri baa nin axmed deeq la idhaayo qoraaya oo masar jooga ayaa maqaal buu sameeyey oo deetana aniga dee wuxuu iga dhigay dhakhtar waad meel ku haystaa muddo hore ahayd markii isagu maqaalkaasi qoray habeen habeenada ka mid ah ayaa waxaa dhacay de kolley bini aadanka markaad iskala nooshahay ha- wa- way kusoo marayaan moogti qolyo calacal ayaa kusoo maraya dee oo r- dee rag iyo dumarba le waxaan sinimo malaha haddii kiniin la helayo dee way iska waclaan laydoo waxaa kolkaa ereye ay ka mid yihiin baa sameeyey caashiqa kiniinkiisa bal cun inaad ka soo rayso cabashada taxliisheeda saddex koob dharaartii cab calmashada qardhaasteeda curcurkiyo ku xidho qoorta hadduu cudurku tegi waayo jacaylada cilaajkooda iska jiibsa caalwaaga macnihii dhakhtarka waa dharbaaba furan jacaylka ee haddii aad intaaba ku bogsan weydo jiibso hayo de horta wixii wax jira maa waa takhayul oo waa de waynu waa khiyaal laakiinse de sidan dhakhtarka caadigaaba la sameeyo marka hore qofka de waa lala xaalaa laakiinse de hadduu xaaladiisu serious noqoto de waa waa ka de waa ka waa- waarka la dhigo deetana qofkii hadduu isweydiin lahaa oo odhan lahaa talownio de waarkaa lagu dhigaya kalgacaylku waa mid nooceeya deetana qofkii waxaan u sheegayaa dee waarka iyo shuruudihiisa iyo siduu yii moogtay deetana maasaan cusbitaalka boholyowga bukaanjiifku waa caato dulcaday ka dhuudhuuban saamaleelku waa caadi sayloonku waa cuudka cuntaduna qaraam weeye dhar casaana mooyaane calal kale ma xidhanaysid yani waxaan u sheeg- waxaan uga sheekaynayaa hadduu lacal la geli lahaa dee dhakhtarkaasi meeshu siday tahay ee cuntada lagu cunay iyo waxyaabaha halkan biniaadanka ee dee layskula yaabay inaan halkaa layskula yaabin iyo een, deetana cusbitaalka boholyowga bukaanjiifku waa caato dadkani maaha dad naxnaxsan haa duul caday ka dhuubdhuuban saamaleelku waa caadi marka noloshan caadigaa lagu jira waa layskula yaaba saamaleelkoodi qofku hadduu seexan waayo waa la yaabde laakiinse halkan marka la joogo waxyaabaha caadigaa saamaleelka ka mid oo iska soo jeedaysaa macnihii in la dhafro oo aan la seexanba oo dhan inaan la seexan haa dee ilan waxaa tahay adigu mucaash dadkaasaa dee ku jirtaaye saamaleelku waa caadi sayloonku waa cuudka kabanka la garaacayaa isagaa laftiisaa sayloonaba cuntaduna qaraam weeyi heesaha qaraamiga ee xaafuun iyo raaxeeye iyo subcis iyo beer dilaacsho iyo dee kuwaas ay ka midka yihiin qaraamka la idhaahdo kuwaasina waaba cuntada meesha taalla dhar casaana mooyaane calal kale ma xidhanaysid culimaa ku sigan goobta duruus caana bixinaysa cashirkooda koowaadna culimmadan meesha joogta casharba bisde cashirkoodaa koowaadna wuxuu yahay qofka calafku kuu diiday waa lama cambaareeyo iyadoo carmaliyowday ama uu raba yeeshay waa intaad iscugataane muxubada ha ceebaynin kolkaa halkan dadkii hore ciddii ciddaad jeceshay halkan laguma caayo dhakhtarka iyaga waxa u shuruudaa inaan dadkaad jeceshay aan la caayin xitaa haddii aad weydo lama caayi karo waayo dee waxba ilaahay lama ogida iyadoo gabadhii ama carmal noqotay oo mid dee kan imika qaba hadduu doono ay kala tegeen ama adiguba dee aad cirro yeelatay waa intaasoo isheshaanba kolkaa waxba ha sii caytamine iska sugda ilaahayow deetana halkan cayidu kuma jirta iyo in si la sii caayo ciddii aad isweydeen dee macnihii godob la-aan berri haddaad seeshaan idinkoo labadiinoo gaboobayaan la odhanin waa ninkii maalintii ereyga yidhi ama ninkii caytamay dee muxuu inantii weydiinba lacala hadday soo noqoto ama ama inankiiba hadduu iyadii kusoo noqdo ha dee qofkii caytami jiray maxaa la isweydiinaya way fool xumaanaysaa soo maate dee ha kolkaa meeshan la isma caayo jacaylka cayidu kuma jirta iyo waxaad weyda inaad caydaa macnihii isma qabanayaan jacayl iyo waan caytamaya dee isma yar qabanayaan iyo allah faxane qof ad jeceshaan caayaya waxay u ekaanaysaa taas waxay u ekaanaysaa dee waa salfishnimo ba dee anaananimo waa anaaniyadii hayo wixii waxaasi intaan raadinayana waan jecelahay haddaan waayana waan necebay way iska yar adkaanaysaa waa cun ama ciideeye yaha waa saasoo kale u ekaanaysaa kolkaa maase dee noocaasiya ayay iska haydaa
Ana- anaa maraqaati ka ismaaciilo da qofaad jeceshahay haddaad weydo iyo haddii kaleba sidee caay ugu quuri kartaa haddaan soo xigto tusaaloo kale allah u naxariista fanaanka cabdinaasir macalin siciid bay qisadan oo kale hees ku fadhiduu qaaday waxaa ku jirta midka ay la hayso hagarli'in ku raacdo oo adaan kula hadlaya hodan ha iga ciilin walaalow ha ciilin gabar uu jeclaa baa laga Hey.
guursaday ninkii guursaday uu dardaaran ka daba diray wuxuu leeyahay hodan ha iga ciilin marka adigu laakiin waxaa iska yeedjiraysaa xoogaana waa in la tuurtuuro maaragta maya waa qofaad waa qof wax waaye baa tahay laakiin axmed salaame muddo laftigiisa waxaan filayaa Ha, mar aan wareysanayey een, heestan een, leexo leexo Ha, ayaa sheekadii baa nala dheeraato markaa leexo iyo waxbaan ka heer waraysay xilligu qaaday iyo aadan cadde iyo xidhiidhkooda Ma markaasuu dhaweyn.
yidhi war nin inan halkan joogta ha Waa ayaa heestaan- heesta hortaan u sameeyey ay iyadoo gashaantiya baan waaye oo saa buu ku leeyahay baa- baan lalanaysa.
waayey Ay.
markaan waayey buu yidhi heestii baan u sameeyey liibaanteeda adduunyada ruuxna laysan ruuxna maayo laasan maayo Maxaa la oranaa?
laba iyo labaatan sano kadib way isguursadeen baan isguursanay buu yidhi haddana way wada joogaan salla caleyh marka waad marka marka wuxuu markhaati u yahay weersama uu leeyahay wixii haddaad weydo iyadoo ama carmala ama ciroobaad sali doontaan ee iska yaraad laakiin waa arkaa dad badan baa la dhigaya caashay oo caashaqo ku raagay
waxaa tahay xasan daahir ismaaciil weersame wuxuu magaalada hargeysa ugu waramayay waryaha v o a barkhad maxamuud kaariye qaybo kalena de way soo socdaan oo qaybaha kale wixii laga hadlayay tolob dawooyinka waadhka lagu qaybiya ama wax sheekooyin badan baa soo socda berri iyo maalmaha soo socda ayaad kaga bogan doontaan oo weer- weersame iyo barkhad waraysigaasi dhex maray haatanna waa dhinaca ciyaaraha jamaal axmed cismaan ayaa wararka ugu dambeeyay noo haya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta cayaaraha haddii aynu ku horrayno kooxda basketboolka ee cleveland cavaliers ayaa waxa ay garaacday kooxda golden state warriors ee gobolka california ka tirsan kadib ciyaartii toddobaad ee faynalaha n b a-da markaas oo ciyaar xiisa badan labada dhinac ay soo bandhigeen halyeega kooxda cavalierska lebron james ayaa waxa uu mar kale kooxdiisu ku hogaamiyey inay ka adkaato kooxda golden state warriors iyadoo ay noqonayso kooxda cleveland cavaliers kooxdii ugu horreysay ee guuldaro saddex jeer iyo hal mar ka timaada oo koobkana ku guulaysatay kadib markii toddobada kulan markii la ciyaaray afar jeer kooxda basketboolka ee cavaliersku ay ku guulaysteen lebron james ayaa kooxdiisu waxa ay kaga adkaatay kooxda kale warriorska sagaashansaddex dhibcood iyo siddeetan sagaal dhibcood oo ay keensadeen kooxda kale lebron james ayaa toddobiyo labaatan dhibcood oo ka mid ah sagaashan saddexda dhibcood ay kaga adkaadeen kooxda kale ee kasoo horjeeday warriorska keenay isagoo islamar ahaantaasina kow iyo toban jeer caawiyey saaxiibadiisa kale si ay guusha u raacdo waxa uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahin guushaasi ay raacdo islamar ahaantaasina kooxda cavaliersku uu koobkaasi geeyo oo ka dhisan gobolka ohio ciyaaryahanka kale ee kerry irving ayaa isaguna waxa uu u keenay lix iyo labaatan buundo ama dhibcood kooxda cavalierska guushaasi kooxda cleveland ka dhisan ayaa waxa ay noqonaysaa mid soo afjirta abaartii dhinaca koobabka ee ciyaaraha kala gadisan ee kooxaha magaaladaasi ka dhisan ay sugayeen oo labiyo konton sano aan halkaasi la geenin wax koob muhiim ah oo sidaas u weyn koobkoodii ugu dambeeyey wuxuu ahaa markii kooxda cleveland browns loo calaama saaray ciyaaraha kubadda cagta maraykanka n f l-ka hase yeeshee markan ayaa kooxdooda basketku waxa ay ku guulaysteen koobka n b a da dalka maraykanka madaxweynaha maraykanka hoggaanka barack obama ayaa islamarkiiba u hambaliyey kooxda cleveland isagoo sheegay in ahayd ciyaar aad u xiiso badan waxaana twitterkiisa uu kusoo qoray in ciyaarahani ay ahaayeen kuwo aad u xiiso badan oo isxixigay cavalierska kooxda caviska iyo sidoo kale lebron james oo lagu naanayso king james dhegaystayaal haddii aan sidoo kale in dulmarno qodobada kale ciyaaraha euro ayaa soconaya waxaa maanta la ciyaari doona kulmo ka tirsan koobkaasi oo kooxuhu ay isku arki doonaan sida tan kulan xiise badan ayaa waxaa ciyaari doona xulalka russia iyo wals iyadoo sidoo kale slovakia iyo englandna ay dheeli doonaan labadaasi kulan ayaa ah kulamada ugu xiisaha badan ee dhici doona gruubkaasi oo b ah waxaa hogaaminaya xulka dalka england oo afar dhibcood iska leh wals saddex dhibcood ee iska leed waxay doonaysa inay ka adkaato ruushka slovakia ayaa sidoo kale waxa ay iyaduna tahay koox markaasi doonaysa inay englanta ka dhigto ay soo baxdo dabadeedna shalay rumeniya albania ayaa ciyaaray gooli waxba xulka dalka rumeniya ayaa lagu awoodnoonaaday switzerland iyo francena waxaa isla galeen barejumin goola la-aan france iyo switzerland ayaa gruubkaasi kasoo baxay oo faransiiska iyo koowaad noqday toddoba dhibcood ayay iska leeyihiin switzerlandna shan dhibcood ayay kusoo baxeen dhinacayo qaaradda maraykanka coob america centenario ma jiro kulamo maanta la ciyaari doona hase yeeshee sanfaynalaha beri ayaa waxaa kulanka ugu horreeya ciyaari doona xululka maraykanka iyo argentina iyadoo maalinta ku xigtana ay dheli doonaan colombiya iyo chili dhegeystayaal xubinta ciyaarahan halkaa inoo joogto
jamaal axmed cismaan aad ayuu mahadsan yahay haatana dhinaca boosaaso haddaan fiirino maxamed ibraahim waxa uu ka mid yahay dhallinyarada ku nool magaalada boosaaso waxa uu ka shaqeeyaa xirista qaboojiyaasha iyo weliba gelinta korontada wariyaha v o magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayuu waramay waa mahadsan tahay yuusuf maxamuud shaqada aan qabto waxaa ka mid ah waxyaabaha electriga sida loo yaqaano kaariba mukayfada ama esiyaasha si loo yaqaano suberjarnalka windowga eljiga iyo qeybaha ka mid ah ee korontada ee guryaasha la geliyo ayaa intaas ayay noo tahay shaqadeeda waaya maxaa maxaa shaqadaasi ku dooratay marka shaqadaas waxaan ku doortay yaraantii ayaan bartay barashadeeda koowaad macalinkeyga wuxuu ahaa magaciisa riyaad xasan baale macalinkeyga labaad igu caawiyey waxbarashadeedii injineer baariyow waaya hadda aan kula hadlayo ama daqiiqada ka hor waxaa ku guda jidhay shaqo mukeyf oo lagu xirayay goobtan halkan aan ku kulannay bal waxay iga warantaa sida loo xiro iyo qaabka aad u madho iyo intaad ku guda jidhay ma jiraan wax dhibaato ah oo kusoo fasaara waa mahadsan tahay shaqada sideeda waxay tahay marka u horeyso aadba horta waa ku dhibaysaa laakiin markaad baratid xagga tubooyinkaas waxaa laga yaabaa inaad dhowdhoortid way kaa jabi kartaa waxaa loo baahanay inaad u samaysid professional inaad u leedahay marka hore kadib haddii aad u leehan waxa weeye waxqabadkaadii ma sahalna marka waxaa loo baahanya in la taxdiro tubooyinkaasi gaaska iyo qaabka gaaska loo furo iyo loo xiro iska fur maaha waxaweye baalkan kumasoorka hadduu mar qaar waxaweye hadduu tankiisa dhaafo gaas shubitaanka wuu qaraxi karaa marka waa iska badan tahay hooshiisa wax lasoo koobi kara maaha dhib waa iska leedahay waayahay intaa ku guda jira marka wax caqabada ah ama dhibaato ah wallaahi si walba si walba waxay u noqonaysaa korontada adoo xiraayo waxaa laga yaabaa aad ilaawdid meel kale aad ku mashquulsan tahay inaad korontada isdhaafisid ama waxay noqonaysaa kumasoorka ruuxadiisa mar inaad isdhaafisid adoo waxaweye shaqada intaad ku guda jirtid intaad ku guda jirto looma baahana inaad mashquuli waxyaabaa isgelisid sidaas awgeedii ayaa waxaweye dhibaatada naga soo gaaraysa intaas ay noo tahay dhibaatadiis waxaweeye kumasoorkaas wuxuu baahan yahay in la qaado waxawey kaligaadana ma qaadi kartid waa inaad caawiyo heshaa oo kuu qaado kor kuu saaro kadib markaas howshaad waad qaban kartaa laakiin haddii aad leedahay shaqada kaligeyga ayaan qaban karaa waxaweye been baa sheegaysaa waayahay mukeyfka ah xidho korontada aad samayso waxyaabaha kaa soo gala oo qarashaadkaa maxaa ku dabartaa horta nolosheedii ayaa ka mid ah waxaan ku qabsado waalidkaadii waxbuu baahan yahay adiga waxaweye dad baa kuga xiriira ma aha in adiga aad ku cayaartis lacagta iyo waxyaaba aad dhibta lasoo maraysid waxaweye waxbaa ku qabsadaa maasha allah waxaan rabaa oo kale inaan ku weydiiyo shaqadan maxaa ku dooratay shaqadan waxaan ku doortay shaqooyinka kale iyo tan nin walba waxaweeye shaqaduu yaqaano ayaa uu qabsan karaa sababde shaqooyinka kale anigu ma aqaan ma qaban karo laakiin shaqadan ayaan barfeshonaal u leeyahay haddeer aan ku guda jiro waaya dhalinyaro badan oo magaalada joogta qaarkood ka tahriibay waxay ka cabtaan ama inta badan ay mxuu ah ay ka sheegtaan in magaaladu ay shaqo la-aan tahay bal ka waran adigana shaqada hayso iyo shaqo la-aan maku muuqata qofka bini-aadanka haddii isku dayo shaqa iyo mataqaanaa inuu shaqaysto oo is yiraahdo hami uu yeeshto oo is yiraahdo een, anigu shaqaan aadaya maanta ilaahay waxa weye meel buu wax ka siinaya arsaagtiisa ama xamaali ha noqdo ama shaqooyinkan korontada han- hay noqoto ama shaqooyinka kale qaar saa yacni ilaahay meeshuu ku waxa weye meesha ilaahay kuu saalo waxa weye maanta ka qadimaysid marka dadkan waxay isleeyihiin shaqo la-aan aad jirto ani isma leeyahay shaqo la-aan inay jirto shaqo magaalada inay buuxdo bay la tahay maxaa u sheegi lahayd dhallinyarada kale ay ku dhegaysanaysa dhalinyarada waxaan u sheegi lahaa in waxyaabaha ay ku hadlaan oo ay dhahayaan shaqo la-aan baa jirta iyo arrimahaas oo kale ah waxweeye inay ka aamusaan ayaan u sheegayaa shaqa way buuxdaa maasha allah haddii nin walba shaqo uu leeyahay shaqooyinkiisa waajibkeeda waa inuu gutaa hadduu uu gutana waxaweeye meel walba uu joogo waxaa laga yaabaa in lagu soo dhaweeyo Een, hala shaqaysto Een, waxaweye nin shaqaysanina shaha waa ka haraan ha shaqaystaanaan dhihi lahaane
kaasi wuxuu ahaa maxamed ibraahim oo ka mid a dhallinyarada ku nool magaalada boosaaso wuxuu u warramiyey wariyaha v o a yuusuf maxamuud yuusuf haatanna gebagabada idaacadda ayaynu kusii dhownahay dhinacii qasiidooyinka ramadaanta aan mid ka mid a idinsoo qaban
sugnaato aadaan waxa ku seegamayno aadaa saamica albasiiro sir iyo caaliban ogsone ilaahi saareeye sujuudi ay u sugnaato aadan waxa ku seeganayno aadaa saamica albasiiro sid iyo caaliban ogsone aadaa bisha soo nasiyo nagu siman nimcada badan oogu sugay aadan sacbada ku hoos dhigne waxaan ku su'aalanayno subxaanu nagaajiye aadaa bisha soo nasiyo nagu sime nimcada badan noogu sugay aadan sacbada ku hoos dhigine waxaan ku su'aalanayno sowxaanu nagaaji way socotay asagoo dine waa camal sidoo waa sahaybii iyo saakii aakhire yeena seegine soma ramadaan way socotay aan sagootine waa camal sidoo waa sahaybii iyo saakii guud ahaan idaacaddii duhurnimo ee dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o ayaa intaa ku dhan waxaan mar kale hawada kusoo noqonaynaa haddii aan laidma galab saacaddu markay tahay afarta inta ka horreysa waa anigoo ah caashi ibraahim ismaaciil xuseen farjar iyo dhinaca farsamada uu inoo joogay maxamed cabdisandheere dhammaan waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ramadaan wanaagsan
adduunka intaan ku sugan nahay wixii dembi aan samaynay rabbow naga saamaxo sakaraatu mowdkiyo su'aashana
This program has come to you from the Voice of America, Washington.